yo ugeyga ka beeganta xuska maalinta biyo adduunka iyo weyba magaalada baydhabo laka goboday munaasabad yuha agaasimeen wasaaradda tamartiyo kheyraadka biyo koonfur galbeed iyo xanukumide hay-ado ka howlgalow magaalada baydhabo weybana qayb ku haayey biyo dhaameen lonsuubi dadka danyeerta ee kanool duleedka magaalada baydhabo waliba munaasabada ku qeyb galay gudoomiyaal howlwadeenada hay-ado agaasimayaal odayaalka dhaqanka iyo qeybo shalduwan bulshada ee magaalada baydhabo ankooreen xanukumida ee bulshada ku qeyb galay munaasabada iyo waliba si-iidii handhuwaayana xuska maalin biyo yoonang maxadnageen biidhaaminta lansuubi dadka markaas galan ku jeysadeen
anoo ku hadalaaw idaaluwan maalinta biyah ini ku hadalaw inti inta koyti maka kasaa yaa salaama insha allah tankeela mayo aha maalinta biyaha bilaagmal noolada kor idaaluwan mayki aaleha lama eel lamaada eelna cadda nooga honyin biyoosha guhayang marna wal soo larey wal kale jar qofka bani aadamka hoobaad itaa ka hoy bi insiinun guri kale malan weydiyaw madaada fadhaa taro korsiga landaka biyo laaka maraysi way ungumaad nagaane umuti koonfur galbeed hakujeedi walanbarati wasaarado ka shaqeeyasi wasiir ku hayti madaaweyne ku hayti koonfur galbeed dadye angmahad nagaan geeka may munaafasadiyo jirtay maalinta maalinta biyo lare maalinta biyo adduunka lare maalinta biyo adduunka maadalayn baahnaaya maasha allah maado biinka yarna ma dareeraso maasha allah muslum i gaalaba midideska la saxiixena maasha allah horta biyo laantiyo ma le biyo maybu aha nololo koowadow nafta waa biyo nolosha waa caani leere biilaan walba ma dareeraanba dhinaga kale waxaana kumid ah howlwadeenada hay-adoo qaybto ku haaya munaasabada iyo weyba ku hadalina muhiimada iyo lata biyidhaaminta lansuubi dadka danyartee saas camal walinyar markaanu kutaabada biyo markii la eramageeg weybaa luxusoo haya biyo biyo xaqiiqiyan nololo biniaadamku meeluku ku jiraan markii la fiiriyey way la fiiriyey nololo biniaadamku markii la ere kow oxygenan ka sarreey because qofka way la erey shan daqiiqa hoob use oxygen waayo ma noolaada kor shayga keliix ee kahiga biyu next tada oxygen aan la eree walaa oxygenka kahiga biyu marka dareema kortaan geeka qofka hoob naqaska kahirima weylka qaymaya intii shan daqiiqa noolaada kor hambaliyo lana wasaaradda shaqo badan iyo haytan taasniyadaas inka mahadnagaan haddii ana guud ahaan iyo gebi ahaan baan haangnagada hadalkay geekanta waliba kamasalaah hay-adda local ngooga asto oo program ofisageen ahaa waliba sameeyeen daily community mobilization ya sameeyaan horta wala geekan ku muhiimsan oo luxusahay wali waaye biyo biyana maalin walba ka dhaqmaana waa wal sanadkii hal mar luxusowma eh suuna eed un ogna marka muhiimada biyo leeta iyo geeka yacni muujiyahayna maadaama aanu maalin walba un xuso korna may eedan ka mahad eliyaana haydo ana oo ka hadalo afka haydo samafalka oo koonfur galbeed iyo oo niska dhex jaran local iyo international dhammaantiyoba mayba maxadaasan sugnaatay horta ilaahay subxaana wa tacaala kasoko wasaaradda biyo oo barnaamij kun taabageliiday una ownuna haydooy ana oo garabsha suranayni
kadambeyntii waxaana kumid ah mas-uuliyiinta qaybta ku haytay munaasabada iyo ka dheeradan sada kaalin muhiime biyo unku leeyiin noololaa dadkii adduunyadaba bulshada oo biyogunku fayidaysadaayta oo marwalba linka meelaraay linka gargaarahayoona yoon ini meelaraay marwalba angmahadayaan dowladda iyo dhammaan dadka walaalo eh oo ku aawaya biyo liingmahadi marka ma iidin jelna ka maamul ahaan ka maamul degmad baydhaw ahaan ini onay munaasabadan qiimo gaaraya nin lata la weynaya yaa horta iidanku mahadayaan oo dardargelyahayta may lahay maalinta adduunka biyaha marka eed iyada may lahaa ang mahadsantiin tan kale may gaar ahaan ka mahadnaqay wasaaradda oo hoteeladii laka qobadaayay shirkii amase hafladii aan ka qobanay bulshadii oo mudanayta inii dhatiya walaa laka qobada sheenti yaa eed iyadan ka mahadnageen may lahaa wasaarad kasta kadaytoy markii wal suubiyaase hoteeladun qaali ee markii walka suubiyaase inay bulshadii dhatiya walsheenta si waanaa wacyigii markaas jara bulshada amase dhallinyarada amase ardayda walaa may lahaay luweda anfahmaan xuska maalinta caalamiga ee biyo iyo weliba useeyako guud ahaan ballanka dabaaldegay dunida oo dhan